Maamulka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo raadiyo Beerulo u warramay ayaa ka codsaday wasaaradda biyaha iyo tamarta Hirshabeelle inay magaalada ka hirgeliso ceelal cusub oo ay biyaha ka cabaan bulshada ku nool degmada Matabaan iyo deegaanada hoos yimaado. Ceelasha ku yaala degmada ayaan ku filnayn dadka biyaha u soo doonto iyadoo xoola dhaqatada ay u baahan yihiin ceelal intaa ka badan. Guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada Matabaan Maxamed Cali Garaad ayaa ka warramaya baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira degmada.
waanan ku dhowahay raadiyo beerlola walaal haddii aan kaaga hadlo baahida biyaha ee ka jirto degmada matabaan sidaad ogtahayba degmada matabaan waxay ku tiirsan tahay dhanka xoola dhaqatada markii la yiraahdo boqolkiiba toddobaatan waa dad xoola dhaqataa Eh, deegaana ku teesan degmadana ku nool iyo nawaaxigeeda Eh, dhanka biyaha markii la yiraahdo xaawo eh, degmada matabaan ceel way leedahay oo hadda ceel biyooda wa- way leedahay Eh, laakiin degmadu aad bay u baaxad weyn tahay deegaano aad u fara badan oo ilaa boqol iyo dhowr gaaray ayay ka kooban tahay waxaad dareemi kartaa ilaa xaduudka etoobiya inay inta u gasho Eh, halkaana degmada maxaas intana degmada beledweyne Eh, walaal meesha maqluuqa ku noolne hadda ceel iyo laba ceel ma xalin karaan mana kaafi karaan walow hadda ceelasha ku yaallo eh, ayna biyahooda ku filnayn haddana xoogaa dayactir iyo maaragtahay ayum ay ku samaysay laakiin dadka deegaanka markii loo eego dhanka biyaha iyo ku filnaashaha biyo ku filanna ma haystaan baahidooduna dhanka biyaha aad bay u taagan tahay Eh, waxay waxaan jeclaa lahayn in haddii eh, maaragtahay wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka hirshabelle iyo tan federaalka intaba haddii maaragtahay cabashadani ay gaarto inay naga xaliyaan baahiyaha ka jiro ee dhanka biyaha ah ee bulshadu ay ku dhib qabto waayo hadda waxaad dareemi kartaa xilliga diraa xilliga roobka ayaa lagu jiraa walow roobkii uu maaragtahay uusan sidii la rabay uusan u di'in ilaahay baa xukuma Eh, deegaanadana uusan roob badan uusan sanadkan ka di'in la dhihi karo abaar baa jirto Eh, haddana markii hadda tusaale ceelka matabaan deegaanada ku teedsan degmada markii etoobiya laga aado atlisti siddeetan kilomitr toddobaatan kilomitr ayay u jirtaa meel kale oo biyo laga heli karaana ma jirto ilaa degmada biyo loo doono ama ceelgaal laga qaado oo halkaa deegaanada kale oo ku teedsan degmada la geeyo waa dareemi kartaa marka xilligan nin xoola dhaqata xoolihiisii maaragtahay duruuf roob ay qabaan inuusan haddana ayna iskaafi karin in biyo siddeetan kilomitr looga keeno aysan xoolaha aysan ku filnayn walaal marka meesha baahi biyo ayaa ka jirta ayaan dhihi karnaa dadkaasna hadda waxay u baahan yihiin in wasaaradoodu ilaa heer state ilaa heer federaal ay naga garab siido baahida biyo ee jirto Degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa hoos taga deegaano badan oo ay ku nool yihiin dad u badan xoola dhaqato kuwaasoo la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyo yari.